kulanti wacan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii barashada habka wanaagsan ee waxbeerashada oo ay soo saaristiisa iska kaashadeen hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay ee loo soo gaabiyo faw iyo idaacaddeenna barnaamijkeenna maantana waxaan ku soo qaadanaynaa xilliga ku habboon waraabka iyo hagaajinta dariiqada farsamada waraabka waxaana barnaamijka idinla socodsiinaya aniga oo ah abubakar maxamed mar kale soo dhowaada qaybtii ugu dambaysay ee barnaamijkeenna beeraha waxaan uga hadalnay muhiimadda waraabku u leeyahay wax soo saarka iyo heerarka kala duwan ee loo maro maantana waxaan ka hadlaynaa wakhtiga ugu wanaagsan iyo farsamada ugu hagaagsan ee waraabka loo isticmaalo bereley ogsoonow wakhtiyada ugu hagaagsan ee beerta ku fiican tahay in la waraabiyo waa subaxii marka ay tahay barqada iyo maqhribkii waana wakhtiyada ay dabaysha deggan tahay ama xilligu qabow yahay oo biyuhu si deggan ciidda u geli karaan dalagga xididkiisuna qaadanayo waraabka barqadii wuxuu kale oo uu leeyahay in dalagga uu isla helo biyo iyo cadceed kadibna geedku si fudud u samaysto cunnadiisa geedku wuxuu u baahan yahay cunno badan xilligu korayo wuxuuna ka samaystaa cunnadu u baahan yahay biyaha xididku soo qaado iyo cadceedda qorraxda waana xilliga ugu muhiimsan ee uu biyuhu u baahan yahay geedku inuu helo wakhtiga uu korayo haddaba beeraley ogsoonow qodobada soo socda oo ah wakhtiyada muhiimka ay u tahay beertaadu inay hesho waraab wakhtiga abuurku soo dhalanayo ama biqlayo marka la abqaaday dalaggii oo beerta lagu tallaalay marka caleemaha iyo laamaha geedka baxayaan iyo marka dalagga uu gaaro xilliga xayga uu saarayo midhahana uu bixinayo haddaba haddii biyaha uu helayaa yaraadaan marka la abqaadayo ama uu dhalanayo abuurku dalag xilliyeedkaasi waa kaa khasaaray sidoo kale marka dalaggii la abqaaday beerta lagu tallaalay uusan biyo helin isna waa kaa dhimanayaa dalaggii waxaa intaas dheer marka dalaggii uu ku jiro xilliga bixinta xayga iyo soo saarista midhaha hadduusan biyo helin iyana waxaa kugu dhacaysa inaad waxba guran sannadkaas oo waad gaajoonaysaa si aan u baranno casharkeenna maanta oo ay marti inoogu yihiin khubarrada kale ah xasan nuur cismaan oo ka tirsan hay-adda s t s international solidarity iyo xasan cali dieriye oo ka socda hay-adda s y p d ayaan ku horumaraynaa xasan nuur cismaan waa waadsan tahay abukor horta waraabka laga isticmaalo goboleeda iyo goboladan oo wadankeena oo beeraleyda ah beeraha ku haboon waxay horta u baxaan laba qeybood oo kala baxaan qaab waxay yidhahdaan daadooy iyo qeyb oo oo ah maxay bamba ah bamba ayana biyaha beeraha kaga soo qaataan marka labada qayb markaa u fiirno marka waxay ku xiran tahay horta marka koowaad qofka waraabka ugu haboon ay samaysan karaan waxay ku xiran tahay qaabka xaalada beerahooda ay ku sugan taha o kale isku mid ma hadda laba qaybood soo kala sheega qaybna waa bambo qaybna waa maxay ahayd waraab waa marka waxaa muhiim ah carradoo sida ay tahay beertooda majama slob miya majanjeersan tahay mise waa mid nadiif ah kaama cimiladooda sida ay tahay biyaha tayadu naftirkooda dalaga la abuuraayo waa ku xiran tahay tusaale marka dalaga la abuurayo de khudaarti iyo iyo iyo iyo wax isku wax ma aha maxay ahde waraab uma baahno ahde iyo iyo iyo dalagyadan kale oo cuntada loo isticmaalo marka iyo maxaa geli kara meeshan maxaayo maxaase kasoo bixi karo iyo habka waraabka oo markaa qofka beerleyda u fudud si oo samayn karo iyo tradition hab oo weliba isticmaali jirin ayaga yaqaanaan meeqa shaqaalo u baahan waxaaso dhan horta waxay go-aanka gaarahay habka ugu wanaagsan oo beeraleyda adeegsan karo laakiin haddaan soo koobo beeraleydeenan waxay aad iyo aad u isticmaalaan laba habood labada habood hadday kudaa tahayna waa inay adeegsadaan habkan oo la yidhaahdo soolka haddii ay dalagyadan kale cunnada adeegsanayaanno waa inay adeegsadaan habkan la yidhaahdo waraabka mooska la yidhahdo labadaasa ugu wanaagsan wakhtiyada ugu muhiimsan ee beeraleyda looga baahan yahay inay waraabsadaan dalagoodu waa kuwe maxayse waktiyadaas muhiim u yihiin waa maadsantaha abuukor horta waktiyada ugu muhiimsan waxaa weeye marka uu dalag la abuuro oo bixitaanka soo bil soo macnaha bilaabanayo habkan layihahdo biklida ama germinationka sida loo yaqaano kudhaca xilligaas wuxuu muhiim u yahay marka hab walba iyo waxaan sheegaynaa dowlada wuxuu muhiim xilligaas wuxuu muhiim u yahay biklid ma dhicaysa hadii biyo markaas dalagu u waayo hadday dhici wixii soo dhalanayna hadee eber waa marka meesha waa lagu kala guuray waxaa kaloo iyadana sidaa kale oo muhiim ah xilliga haddii dalagyada qaar sida kudaarta oo kale waxaa la sameeyaa talaal inta meel yar oo lafifaayo ah lagu soo xinaaneeyo kadibna lasoo qaada beertii weyn la keenaa marka la tallaalayo dalagii ma la tallaali karo oo laguma qaban karo beertii ah ilaa ay ahaato meel qoyan oo waraabsan markaasoo kale waa xilli xasaasi oo aada muhiim ah waay iyo dalaga marka uu korinku ku jiro uu yaryahay xilligaas isna xilliga koori horta talaalka sababta xilligaas loo yala waxay tahay dhulkuusan geli karin dhul carro adag xidid jilicsan lama gelin karo laakiin hadday qoyan tahay oo waraab beertu ay tahay waxay keenaysaa in xididka la geliyo marka ay yar tahayna waa xilliyada ugu nugul yihiin dalagyada wax walba oo soo waajaha oo soo weero sida biyo-la-aan oo kale hadii soo waajaha uma dul qaadan karo waa carjum carjum taasna waxay keenaysaa dalagii inuusan baxin iyo qodobka kale asna muhiim ah oo ah markii uu koriinku sameynaayo tusaale ahaan ubax marka uu bixinaayo ama fruitska miraha marka uu bixinaayo xiliyadaas waa xilli ayana xasaasi ah dalag in la siiya biyo u baahan waa haddii la siin waayana haddee maxsuulka hoos u dhaca oo kama soo kaban doona hadii xilli dambe xilligaas xilli aan biyo haddaa siiso marka intaas xilli beeraleyda waxaan kula talin lahaa inay ilaaliyaan oo ay beerta biyaha ku hubsadaan mahadsanid kaasi waxa uu ah xasanul cismaan oo ah khabiir ku takhasusay cilmiga beeraha barnaamijkeennana marti noogu ah haddaba beeraley dalagga mar kasta waa in la siiyo biyo ku filan wakhtiga ugu wanaagsanna waa xilliga uu korayo geedku inuu helo biyo sidaas darteed mar kastood ciidda biyo siinayso isku day cadadka biyaha ah ee ay u baahan tahay inaad siiso si aysan biyaha kaaga khasaarin ama biyaha aysan kaaga kor ordin ciidda sidee bay haddaba u siin karaan beeralaydu ciidda biyaha oo ay ku ogaan karaan in ay biyuhu hoos u galeen ciidda waa kan xasan nuur cismaan
sentimitr ah inuu biyo hoos u gaaraan qaarna xidadooda dhaadheer kuwa xidadooda gaabay kuwa waxay ogaan karaa markaan biyaha waxuu gelinayaa qofka ul yar ama waxyaaba saas oo kale oo meesha biyaha cabto intuu saas u geliyo oo horena waa cabirta ama mastarad oo kale taa waxaan ku ogaan karaa marka inta biyaha dhulka hoos u galeen iyo in kale waxaa kaloo iyada taas oo kale muhiim ah beerta waa in ay biyo ku filan uu siiyo xaf uu ku siiyo oo beer biyo yar uu siiyo waa la xisaabiya biyo u baahan yahay dalagyada waa lakala yaqaana waxaa jiro dalag wada biyo u baahan yaha la yaqaana marka biyihii lasoo daayey oo oo maxay ahda beerta yimid iyo wixii marka laga jaro oo wax layada conveyance inta la geenaa biyihii go-ay beerta biyaha si tooska ah u imaadeen beerta biyaha si tooska u imaadeen marka waxay keenaysaa xisaabay ku imaanaysaa xisaabtaas marka waxay keenaysaa in centimeter biyaha ay gaari karaan shan centimeter may gaareen saddex centimeter may gaareen afar hal may gaareen markaas waa saas waa ku ogaan karaayo waaya maxay beeraleyda samayn karaan si ay uga hortagaan waraabka oo ka xumaada si uusan dalagu uga khasaarin ta koowaad ay beeraleydu qaadi karaan waxaa muhiim ah marka koowaad horta beertii waa inay simaan beeraleydu oy hagaajiyaan oy lazaal ay ka dhigaan haddii laakiin beertii ay meelna taag tahay meelna god ay tahay kala jaanjeerto hadee meeshii taagga ahaa biyaha si kasoo caraan godka isugu imaanaya kii godka sidii khasaarku keenaa marka taas horta inay taas sameeyaan labo meel oo biyo shuur ah inay samaystaan meel biyaha beerta la hadday lacala ka bataan rooba imaan karo biyaha adi kaga baxsan karo meel yaroo biyaha aad kaga qaado inaad samayso saddex waxaa kaloo samayn kartaa biyo nadiif ah oo aan dhooqa iyo qashin iyo waxyaabo kala wadin inaad siiso beertaada oo fara ama laaga biyaha ka saari kara hadday bataan aad u samayso waxaa kaloo iyadana muhiim ah kanaalada beerta biyaha keenayo kanaalada beerta biyaha keenayo waa inay muxuu ahay daantooda ama jiinkooda si ay u yaqaanaan inay adkeeyaan si uu biyo ugu soo jabsan ugu soo goon beerta ay kusoo baxsan intaas marka waxay kaga fogaan karaan inuu dalagu qasaarin oo waraabka uusan xumaan kaasi waxa uu ahaa xasan nuur cismaan oo ka tirsan hay-adda s t s international solidarity aad ayuu u mahadsan yahay haddaba bereley waxaa jira habab kala duwan oo waraabka loo isticmaalo oo ay ka mid yihiin habka waraabka ee biyaha kor looga keeno dalagga iyadoo la isticmaalayo tuubooyin iyo mashiin habka oogada siman ee kanalada lagu waraabiyo iyo habka la yidhaahdo dhibicda waxayse beerta u baahan tahay inaad diyaariso intaadan dooran nooca waraab ee aad doonayso waa kan xasan cali diiri oo ah khabiir dhinaca beeraha ah aada maadsan tahay abukar madhowahay runtii marka horta waraabka laga hadlaayo nooca waraabka la isticmaalayo iyo sida loo diyaarinayo hadba waxay ku xiran tahay dhul diyaarinta waxaa ugu muhiimsan marka noocan oo ka fara faraha la faraha ama fara waraabka faraha loo isticmaalayo noocaas oo kaleeto marka beerta la diyaarinayo ayaa waxaa lagama maarmaan ah in beertii loo diyaariyo leeqalkeeda marka la siiyo kadib farihii loo diyaariyo kanaalalka yaralka biyaha ay soo maraya loo diyaariyo taasoo keenayso biyaha habkay u waraabi lahayn ayadaana loo isticmaalaya maxaa yeele farahaasi kanaalka weyn biyaha markay soo qaadaan kanaalka yarkay soo dhacay kanaalka yar kanaalka waraabinaya farigii yaryarkaa oo dalagii marka noocaas waayo waana midka iyo mid kalaa jira asna basin irrigation la yirahda asigana kaasina wuxuu yahay in la diyaariyay farihii weynaa faraha soo qaadayo farahaas yaryarkana waxaa beerta gudaha waxa waxay usii samaysan tahay jibaala yaryar mafahanta way u diyaarsan tahay taasna waa nooc kaloo asigana la isticmaalo waxaa kaloo jirta midkaani oo asigana rusheynka ah oo la isticmaalo oo asigana kulley noocyo badan loo isticmaalo oo u baahnayn in muxuu ahay waxyaaba hoola badan laakiin u baahan qarash iyo muxuu ah qalab iyo waxyaaba lagu baahan oo iyo waxaa kaloo jira asigana nooc kale sidax dhibcaha la isticmaalo oo asigana kulley runtii dalaga godka qalabka la isticmaalayo tubooyinka meela ay ka guulaysan yihiinaa jirta oo tubooyinaa soo qaadaysa kadibna tubooyin kale oo leemanka waraabka ku aadaya ayaa loogu diyaarinaya dhinacaasaa la aadinaya tubooyinka tubooyinka marka waxay ku aadan yihiin leenkii abuurka lagu abuurayo marka duleel kasta oo tubooyinka yaryarkaa tubooyinka weyn marka lagkasoo qaadaayo duleelay leeyihin duleelkaasna wuxuu toos dhexda uu ridayaa geeskiisa marka afartaas nooca ayaa la isticmaalaa waxaa diyaarinta aada u badan oo loo diyaarinta aada ugu baahan waayahay shaqaalo badan u baahanna waxaa waa midkaan faraha faraha iyo midkaan kaloo basil irrigation waayahay hababkaas kala duwan ee waraabka kee ugu wanaagsan oo aada beeralayda kula talin lahayd inay adeegsadaan runtii aada maadsan tahay afartaa hadda soo sheegay waxaa aniga tale kula talin lahay waxay tahay beeralayda inay isticmaalaan midkaani faraha la isticmaalayo ama faraha ama loo yaqaano faru irrigation oo la samaynayo markii kanaalkii weynaayo oo main kanaalka soo qaada kanaalka yaraa oo kasoo qaado si dib uu dhiibaayo fara oo mxu duruur yaryar oo mxu fare ah ay marayaan nooca faru irrigationkaasa aniga kula talin lahay waayo geedka markuu yaryahay wuxuu ubaahan yahay runtii wuxuu ubaahan yahay wuxuu ubaahan yahay biyaha faraha badan nama qaadi karo muxuu ahaa sidoo kalena xididkiisana aada u yeri maadaama xididkiisa aada u yeri yaryagiin wuxuu ubaahan yahay dhul duurkaas hadda loo diyaarinaya waa carro jilcan waayo oo xididkiisa si fudud oo ku gali karo midda labaadna biyahana runtii badankooda aaday uga hooseeyaano water loo jibla si biyaha friiska ma dhacaan mida noocaasa marka aniga kula talalahay ee faro xasan cali diiriye oo ka tirsan hay-adda s y d p mahadsanid waxaad dhegaysanaysaan barnaamijkeennii barashada habka wanaagsan ee beerashada oo ay idiinsoo wada saareen hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay ee faw iyo idaacaddeenna waa hagaag beeraley ogsoonow in lagaaga baahan yahay mar kasta inaad waraabka beerta xadido ood xaqiijiso in biyaha ay si isku mida beerta u wada gaareen haddii aadan saas yeelin waxaa dhacaysa in meelaha godan ay biyaha kaaga bataan meelaha taagga ahna ay ku yaraadaan taasina ay kuu keento in dalagii kuu beernaa kaa baaba'o sidee marka ee tan uga hortegi karnaa waa kan xasan nuur cismaan horta dhulkeenan waa ku yaryahay dhulkaan kala taag taag ah laakiin meelo yaryar oo waa la heli karaa taagga iyo godadka haddii la samayn karo marka koowaad horta waxaa muhiim ah in la silo oo labaal lagu sameeyo haddii la keri karo dhulka qaar waa lagu keri waa lasame lama samayn karo qaarna waa la samayn karaa sida buuraha meelaha oo kale u dhow iyo taaggaas loobadkaas dhulkaas lama samayn karo laakiin haddii god iyo biyo ay jirto waxaa asal ah beerta in labaal garo saas biyaha ku wada gaari karaa haddii la waayana waxaa dhacayso meel walbaba oo isku macnaha cabir ah oo isla eg in la jaro oo laga dhigo macnaha shikaas biyaha loo siiyo tusaale ahaan in walbaba god ah waa isla siman yihiin marka elevation ahaan marka aan ka eegayno waa wada siman yihiin meeshaas oo kale in laisku xiro gooni loo siiyo lagana bilaabo dhulka taaga ah biyaha waraabka ayaga laga bilaabo sababtoo haddii kan godka ah laga bilaabo waxay keenaysaa kii taaga biyii kaaga soo baxsaday inay kusoo laabtaan godka laakiin taaga haddaan ka bilaab hadday soo baxsadaan ay godka soo galaan ana ka hore buu rabay godka wax barabalaan keenaysa ayaana taasoo kale waa ku xallin karaa waayahay xasan sidee beeralayda uga hortegi karaan in biyaha waraabku khasaare u geystaan dalagyada beeralayda waxay tahay in dhulka la simo oo kala in oo biyaha naftiskood xataa marka lasoo deynayo inayaa in kugu filan oo kale inaad soo deyso kanaaladii iyo iyo muxuu ahaa iyo buundooyinkii iyo naftirkood waxay leeyihiin in aad biyaha kugu filan aad kasoo deysan karto in aad kasoo deysan darajirada ay leeyihiin kanaalada inaad kasoo deysan laakiin haddii aad hal mar wada ka socdo biyihii beertay soo wada gelayaan waxaa kaloo iyadana raaci karo meel biishuur oo kale haddii lacala kaa baxsato in loo sameeyo iyo maxay ahayd kanaalada daantooda ama jiinkooda qarkooda in la adkayo intaa iyagana waa waa yareyn karaan khasaaraha biyaha kaga imaada dalagyada waayahay habka diyaarinta biyashuurka bal noo sharax horta biyo suur ama biyo suur say soomaaliya labadaba u taqaanaa waxaa la yidhahdaa biyaha dheeriga ah in beerta laga saaro waa marka koowaad biyahan ka bata beerta laga saaro lagana saaro weliba xeedada hoose ee biyaha laga saaro marka laba hab waa sameyn haddii beerta marka hore aad laba habaa loo saaray oo biyo suurka loo sameeyaa mid oo ah mid oo dhulka si toos u gelayo vertical ah si toos u gelayo iyo mid horizontal u baxayo oo si jiifjiifa beerta la istaaran karo ama qaab dhismeed oo kale laga saari karo biyihiisas kaga saari karo labadaas waa loo samayn karaa marka haddii ay tahay qaybtan oo oogada sare laga qaadaya dhulka loo laba nooc oo leeyahay laftiskiisa hataa biyo suurka mid waa dadaa sameeyo midna waa muxuu ahaa waxaa la yidhaahdaa ooga sare ee darinis lahaa lahaa oogada sare ee dareerishkana waxaa la yidhahdaa tacabirka hadda inoo ahayd in biyaha istalqeeb dhismeedyo loo sameeyo meel god ama far ama biyihii qaado lagu sii aadiyo ay sidii sii qaadaan ay qaadaan kaasaa la yidhahdaa ka kale raaci karta iyadana waxay noqon kartaa oo oo oo in qaybta hoose ee dhulka loo daayo biyaha waxay ku imaan kartaa oo kale carrada la jilciyo oo kale carrada biyu waxaa arkaysa wax qaar beerta marka la waraabiyo oo biyuhu buuxaan gaabtii marka amaado ibrad u imaanaysa waa dhinac kale aad maxaa keenaya dhulkii furfur ah dulduleeliis dhulkii oo si fiican loogu shaqeeyay carrada qaab dhismeedkeedu aada u fiican hoosay biyuhu liqaayaan taas waa la heli karaa iyadana marada waxaa kaloo in la samayn karaa biyo shuurka tubooyin in lagu xiro dhulka hoos loogu aaso beerta laga saar karaa meel kale oo weli ama ama har oo kale in lagu sii daayo iyadana taas oo kale waa loo samayn karaa waayahay waa mahadsan tahay beeralayda deegaanka maxaa ka qaldan ood isleedahay waa u baahan yihiin in laga saxo marka loo eego wanaajinta hababka waraabka ukal waa mahadsan tahay haddii la yidhaahdo maxay beeraleyda wax badanaa horta beeraleydan khaasatan soomaaliyeed wax badanaa ka qaldan oo dhanka waraabka ah waxaad arkaysaa qaab horta ma ma yaqaanaan beekaaminta biyaha kuma fiicno waxaa arkaysa inta biyaha loogu talagalay beerta ka badan ay siiyaan marar qaar oo dalagii balaayi wax ka raacdo oo gooxat oo u dharo oo kadibna u dhinto taasaa ka dhacdo waxaa intaas oo kaloo dheer kanaalka marka xakameeyaan waxaa loo baahan yahay qof markay beerta waraabinayaan kanaalkan xaaladiisa inay la socdaan taasoo keenta in beer aan loo baahnaynin ay biyuhu ay galaan meeshiina muran oo ka dhasho isku dhac oo beerley meesha uu ka bilowdo taasoo kala dhacaysa iyadana qaabkaas oo kale waa jira waxaa kaloo qalabaad ka jiro oo ayadana waa qaybsiga biyaha oo kale xogo xaq xuquuqda biyaha dadka oo qaar u sameyn beeraleyda weyn beeraleyda yar oo kale uma sina waraabka marka caqabadahaas oo idil ah ka jiro si loo saaxanaada waxay u baahan yihiin maamul adag iyo waxay u baahan yihiin iyo iyo muxuu ahay tababaro badan in beeraleyda la siiyo xagga waraabka iyo beekaaminta biyaha dhakaan laga siiyo u baahanayan beeraleyda mahadsanid kaasi waxa uu ah xasan nuur cismaan oo ka tirsan hay-adda s t s international solidarity qaybaha kale ee mar kasta looga baahan yahay in beeralaygu joogteeyo waa diyaarinta kanaalada iyo in mar kasta kanaalka biyaha keenaya noqdo mid nadiif ah oo qashin uusan ka dhex bixin waayo qashinkaas wuxuu soo raacayaa biyaha wuxuuna ka dhex baxayaa dalagaagii sidoo kale waxaa lagaga baahan yahay inaad xoojiso qararka kanaalada aad wax ku waraabsanayso si aysan u keenin fatahaad uu sameeyo kanaalku taasoo kaa baabi'inaysa dalagii iyo beertaba waa kan ee xasan cali diiriye noolaasan tahay haddii marka kanaalaha la isticmaalayo aan si fiican loo diyaarinin khatarka keenayan waxay tahay fakooyin waxaa beerta loo diyaarinayo waxay tahay qofkaan inuu faa'iido keeno wax badan oo khasaara dhacayo oo ah biyadii inay lumaan qarash badan meesha ku baxko midda labaad waxay tahay waxaa laga yaabaa kanaalku maadaama uu si fiican u hagaagsanayn in biyadii meelo qaar ku fakadaan waana dareemaysaa badanaa dad beeraleyda ma isticmaalaan meel biyo shuura oo biyaha haddii dalagii ku bataan looga deynaa ma isticmaala taasna waxay keenaysaa dalagii inay biyuhu ku bataan biyihii hadday ku bataan waxay keenaysaa dhulkii wax soo saarkii lagu rabay oo xumaanaya ama waxaa laga yaabaa dalagii laftigiisa inuu inuu laftigiisa wax soo saarkii laga rabay amaba laftigiisa ay dhibaato kala gaarto ayaa laga yaabaa marka waxaan kula talinaya waxay tahay marka ugu horeyso inay ku dadaalaan dhul diyaarinta habkay u diyaarinayaan inay ku dadaalaan maxaa yeele dhul diyaarinta haddii hagaagto oo dhulkii levelkiisa la soxo waxaa dhacaya waraabkii inuu fiicnaado waxaa arkaysa qaar kamida oo dhulkii aan level ahayn waraabkii dhulkii waxaa laga yaaba si uniform ama isku mid uu gaari waayo waa beertii marka si beertooda si isku mid ah dalagii biyadii u gaaraan gees geesba waxaa laga maarmaane dhulka markooda diyaarinta marka hore in laga taxadiro xasan cali diiriye oo ka tirsan hay-adda s y d p mahadsanid waxaad dhegaysanaysaan barnaamijkeennii barashada habka wanaagsan ee beerashada oo ay idiinsoo wada saareen hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay ee faw iyo idaacaddeenna
बाहिका मगोहाए बातो shishe hale bana kake
waa hagaag waxaan soo gaarnay gabagabada aan dul marno cashiradii aan soo barannay beeraley ogow waqtiyada ugu hagaagsan ee beerta ku fiican tahay in la waraabiyo waa subaxii marka ay tahay barqada iyo maqhribkii waana waqtiyada ay dabeysha deggan tahay ama xilligu qabow yahay oo biyaha si deggan ciidda u nuugi karto dalagga xididkiisuna qaadanayo waraabka barqadii wuxuu kale uu leeyahay in dalaggu uu isla helo biyo iyo cadceed kadibna geedku si fudud u samaysto cunnadiisa geedku wuxuu u baahan yahay cunno badan xilliguu korayo wuxuuna ka helaa biyaha xididku soo qaado iyo cadceedda qorraxda waana xilliga ugu muhiimsan ee uu biyo u baahan yahay geedku inuu helo waqtiga uu korayo haddaba bereley ogsoonow qodobada soo socda oo ah waqtiyada muhiimka ay tahay beertaadu inay hesho waraab waqtiga abuurku soo dhalanayo ama biqlayo marka la abqaaday dalaggii oo beerta lagu tallaalay marka caleemaha iyo laamaha geedka baxayaan iyo marka dalagga uu gaaro xilliga xayga uu saarayo midhahana uu bixinayo haddaba intaas waxaannu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeennii barashada habka wanaagsan ee waxbeerashada oo ay si wada jir idinkugu soo saareen hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay ee faw iyo idaacadeenna waxaana barnaamijkeennii la socodsiinayey anigoo ah abubakar moxamed sidaas iyo nabadgelyo